wararka naga soo gaaraya dhulka n f d ayaa sheegaya in deegaanada qaar ay abaar soo wajahday kadib markii la waayey roobka guga deegaanada ugu badan ee ay biila-aanta ka jirto ayaa hoostaga gaarisa gaar ahaan degmada lagdheera sida uu sheegay mid ka mid ah guddoomiye waaxeedyada waxaa idaacada u soo waxe oo aan ka hadlayo waxaa waaye abaarti iyo oonka jiro doowga annaga barbixi oo dhan sanadka kasta saan roob u sugayne oo biyo loo dhaaminaye yaa roobkii bisi la heli lahaa roobka bilihi lama helin abaarti haddana tu kalunba haddana sii galnocon see lagdheera roobka hadda u dambeeye shanta abaq ilaa banaanay inta u dhexaysa lagdheera meel uu roob ku dhacay ma jirto dadkii wuu hayaamo oo markii roobun la waayay si loo sugaayo la iska carro oo dhulkaas wajeer oo xaggeeda roob ku dhacay xaggana dhinacan dhadhaab iyo ilaa libooya dadka hagga mugu guura wax dad oo hadda carradii haddaa lasoo gadoomaya dadka og hore wuu wada guura meeshii si uun loo socda dadka qaarna hadda wuu ku tego soomaaliya xaggeeda u gudbe dadna wuu iska soo gadoomay markuu wuxuu daaqana uu waaye yuu iska soo gadoomay sidoo kale wuxuu ka warramay deegaanada ay biila-aanta saamaysay hadda annaga magaalayowga biyo la-aan baana haysataa dadkii oo soo gadoomaysana biyo la-aan baa haysataa wax hadda musaacadahoo lahayana ma jirto dowlad sare ahaa iyo countiga hadda wax musaacadaho aan ka hayno oo ma jirto oo biyo dhaamise dadka anigoo xaalkiisa sidan xagaana hadda unbuu bilowdaybo waktigii kuleel xagaaga ahaa hadda unbuu bilowday dhulka anigoo dhibkaas aan hadda aan usoo wacay idaacada waxaasaa ilahay kulayaa dhulka ka jira aad dhib xun baa dhulkayga ka jira oo aad nooxaya afweyne biyo male afweyne waa biyo la-aan macalimiin waa biyo la-aan ilaa iyo locationkan macalimiin oo dhan ilaa meesha la yidhaahdo xagar jariir ilaa iyo macalimiintan afweyne laanguyaata eeriyadeeda oo dhan waa biyo la-aan dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jiro gumaysiga kenya ayaa dhaqaal ahaan ka hooseeya gobolada kenya iyadoo haddii abaar ay ku dhufato aysan jirin wax gurmad ah oo ay ka helaan xukuumadda nairobi